أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo xildhibaanada baarlamaanka dowladda silibyada kenya ayaa qiray in ciidamo booliis ah ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka soomaalida ah ee xaafadda isli ee magaalada nairobi kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashhadalla dirirka ayaa isku khilaafay shidaal ay sheegtay in dowladda ridada turkiga ka qodayso soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo bulshada ku dhaqan degmada buulafulaay ee wilaayada baay ayaa goob fagaaraha ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo saaka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo fariisinkaasi oo difaac u ah xerada weyn ee maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin deegaankaasi iyadoona mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta fariisinkaasi inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii saaka lagu dilay laba askari oo murtadiin ah iyadoona lagu dhaawacay saddex kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah dhanka kale waxaa tafaasiil laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada xaafadda caligeeda ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo uu ku jiro sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo gaashaan la ganay cagadadab oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada qaybta toddobaad waxaana gaaray dhaawac culus howlgalladana ka kala dhacay gudaha magaalada muqdisho iyo duleedka magaalada kismaayo ee wilaayaadka banaadir iyo jubbada hoose ayaa imaanaya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka wadajirka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir xildhibaanada baarlamaanka dowladda saliibiyada kenya ayaa qiray in ciidamo booliis ah ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka soomaalida ah ee xaafadda isliih ee magaalada nairobi cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixintaasi inoo eegaya xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo dhaca ka dhanka ah shacabka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada nairobi ayay bulshadu dareemayaan in lagu hayo beegsi gaar ah waxaana jira dhinacyo kala duwan oo isku kaashanaya dhibaataynta soomaalida ku dhaqan kenya cabsidan ayaa saameysay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ah ee ku nool kenya kadib markii ay sii bateen afduubka iyo dilalka cashwaa'iga ah ee loo geysanayo bulshada dad ay ka mid yihiin ganacsato aqoon-yahano dumar iyo caruur ayaa afduub iyo dilo loogu geystay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi iyadoo ay ugu dambeysay hooyo iyo labadeeda gabdhood oo isbuucii hore miidadkooda lasoo dhigay xaafad ka tirsan caasimadda kenya boqolaal qoys ayaa bilaabay inay ka guraan xaafadda isli oo ah meesha ugu badan ee soomaalidu ka degan tahay nairobi beegsiga ugu daran ayay burcadu ku hayaan dumarka iyo daraawallada gaadiidka tagsiyada isku soo bax ballaaran oo ay bulshadu ku diidan tahay dhibaatada loo geysanayo ayaa ka dhacay xaafadda isli si dowladda ay u dareensiyaan xaaladda ammaan daro ee soo food saartay taasoo iyada laftirkeeda la aaminsan yahay in waxun ay ka og tahay xadgudubyada lagu hayo soomaalida dhacdada ugu daran ee bulshadu ka gelgelatay ayaa ah falkii argagaxa lahaa ee lagula kacay hooyo soddon iyo lix sano jir ah iyo labadeeda gabdhood kuwaasoo miidadkooda waddooyinka lasoo dhigay waxaana xigay toogasho loo geystay nin daraawal ah
waxaan maanta u soo banaanbaxnay oo bannaankaana keenay dhacdadii foolxumed ee ka dhacday magaalada nairobi garaan xaafadda islii oo lagu xasuuqay ehelkeennii waa gabdhaheenni gabdhahay dhaleen lagu xasuuqay aad baan uga
waxaan u tacsaynayaa gabadha walaashay waris daa'uud oo si xun oo arxan darro loo dilay yuusuf xasan oo ka mid ah golaha dawaaqiidda dowladda kenya ayaa qiray in xaalad adag ay ka jirto xaafadda islii islamarkaana dowladda kenya ay ku fashilantay sugidda ammaanka shacabka xildhibaankan ayaa qiray in ciidamada booliska dowladda saliibiyadda kenya ee loo diro xaafadda islii ay ku dhinac noqdaan burcadda dhibaatada geysanaysa tan labaad waxaa weeyaan dumarku cabsi badan baa ku jirta dumarka xorriyad ay magaalada galabnimadii ku socdaan oo ay suuqa ku tagaan ma leh maanta cabsi badan baa ku jirta askarta wax ilaalisa waa in xaafadda lagu soo badiyaa askartaasna waa inay noqon kuwa jeebka shicibka meesha intay baartaan wax ka qaateen sababtoo iminka dowladda inaanay waxban qaban karaynin bay u muuqataa dowladda in ay daciif ka tahay xagga nabadgelyada ilaalinta nabadgelyada iyo shicibka ayaa muuqata indheergaradka soomaalida ee ku dhaqan nairobi ayaa aaminsan in dilalka iyo dhaca ay geysanayaan xubno ka tirsan sirdoonka kenya kuwaasoo adeegsanaya xeelado cusub mahadsanid caliyare kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashahadla dirirka ayaa isku khilaafay shidaalka ay sheegtay in dowladda ridada turkiga ka qodayso soomaaliya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iskaqabsi iyo muran ka dhashay shidaal saamayn sharci darro ah oo dowladda ridada ee turkiga ka samayn doonta xeebaha soomaaliya ayaa ka dhexqarxay madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ashahadla dirirka ah iskaqabsiga ayaa yimid kadib markii wasaaradda batroolka ridada iyo xaflad ku soo bandhigtay khariidad muran badan dhalisay taas oo meesha ka saaraysay inuu jiro maamulka ashahadla dirirka ah ee hirshabeelle iyo in waqooyiga gobolka mudug uu ka arrimiyo maamulka ridada puntland siciidin ayaa si adag uga jawaabay khariidada ay soo bandhigtay xukuumadda ridada ah isagoo xildhibaanadiisa kula hadlayay xarunta golaha dawaaqiidda ah ee garowe ayuuna sheegay in qorshaha xukuumadda ridada maabka u daabacday uu yahay iska horkeynida maamulada puntland iyo galmuduga isaga oo sheegay in deegaanadiisa mudug aysan dhahayn meel lagu murunsan yahay wasaaradda batroolka ee dowladda federaalka ilaa xalay ilaa shalay ay shaacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta puntland raacsan uu yahay meel la ysku haysto runtii waa waa arrin hor leh oo dhiilo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska hor keento puntlandna yeeli mayso galmudugna yeeli may doonto haddii la ahadno dhulka puntland ee gobolka mudugna meel lagu muransan yahay ma aha cidda muranka gelinaysa iyaday u taallaa laakiin dadkeeda iyo dalkeedu waa uu cad yahay dhankiisa wasiirka batroolka ridada ayaa ka soo jawaabay hadalka ka soo yeeray murte saciidani murse cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirka wasaaraddaas ayaa dani ku eedeeyey inuu doonayey in shirkada isagoo keensaday ay saameyn ka samayso deegaanada puntland balse ay taasi iyagoo ka diideen wax yar oo farsamo ah oo qalad ah oo dhacay inay u isticmaalaan in rajadii in lagu lagu majaxaabiyo ini wuxuu dowladda dhexe mas-uuliyaddii ay lahayd ee ahayd oo ay ka mid ahayd in loo sameeyo sahmin laga sameeyo puntland asaga ayaa hor joogsaday asaga ayaa diiday wuu diiday deni inuu yacni aan u samayno waxaa dhacday inuu la yimid shirkad uu yidhi shirkaddaana ii samaynayso weliba anaa saxiixa wax ku lahaanaya shirkadda lagu shaqada ku bilaabayso annagana waa ka diidna shirkaddii waxaan dhaha way ogaayeen shirkaddu in dowladda dhexe mas-uuliyaddaasi ay tahay mas-uuliyad ay leedahay maamulka shaadolo dirirka ah ee hirshabeelle ayaa dhankiisa ka hadlay maabka ay soo daabacday wasaaradda batroolka kooxda ridada mas-uul u hadle ayaana sheegay inuu xukuumadda ridadu dafirtay jiritaanka maamulkiisa taasina ay tahay mid nasiib darro ah waa sida uu hadalka u dhigaye
social mediaha wareegayo runtii ay soo bandhigtay dowladda soomaaliyeed wasiirkeedii u qaabilsanaa batroolka maabkaasoo tilmaamayay lagu gaboodfalay oo meel looga dhacay jiritaanka dowladda hirshabeelle iyo guud ahaanba isku hayntii dowladaha xibnaha ka ee dowladda federaalk soomaaliya wuxuu tilmaamayay in uu kala qaybiyey dowladda hirshabeelle uu u kala qaybiyey laba gobol uu diiday uu inkiray dowladda hirshabeelle inuu sida dowladaha kale ugu soo bandhigo uu kusoo bandhigo runtii waa ayaan daro in nin wasiir ka ah dowladda federaalk soomaaliya lagu aaminay batroolkeedii iyo macdanteedii lagu aaminay uu u fikiro in meeshii laga soo doortay in uu inkiro oo uu yidhaahdo muxuu ahaaye ma jirto si ayaan daree waaye khariidada ay isku haystaan madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shaadoola dirirka ah ayaa ah bilowga isqabsiga mooryaanta ee shidaalka turkiga ka baaraya soomaaliya sida buu ka dhawaajiyey wasiirka u hadlay kooxda murtada xasan gurgurta ee u jawaabay murtad deni kaasi oo sheegay in deni uu laftiisu keensaday shirkad gaar ah oo baarta shidaalka ku jira deegaanada maamulkaasi balse iyagu ka diideen mahadsanid marwaan mas-uuliyiinta wilaayada abaaye iyo bulshada ku dhaqan degmada buulafulaay ee wilaayada abaaye ayaa goob fagaaraha ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا يا رب العالمين bulshada ku nool degmada buulafullaay ayaa saaka isugu soo baxay fagaaraha yarmuug ee degmada halkaas oo maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay uu iclaamiyey in lagu tukado laba ragco oo salaad roobdoon ah kadib kuleel fara badan oo maalmahan laga dareemaya guud ahaan wilaayada oo dhan
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
dhammaan bulshada oo dhan ayaa isugu soo baxay fagaaraha waxayna dadka allaah weydiisanayeen raxmaddiisa roobka iyagoona isku dhuldhigaya allaah gacmahana u hoorsanayay اللهم إن بالعباد والجوع والضنك وال... والضنك ما لا نشكوه إلا إليك يا رب العالمين اللهم اكشفنا يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا يا رب العالمين salaada kadib waxaa la akhriyay khudbad ku bixaysa luuqadda carabiga dadkana lagu xasuusinaya inay allaah u toobad keenaan عباد الله توبوا إلى ربكم تبارك وتعالى قولوا اللهم اسقنا يا رب العالمين استغفروا ربكم وتوبوا من ذنوبكم وكفوا عن المعاصي أيها المسلمون واعلموا أن ما أصابكم فبما كسبت أيديكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة كان يستقبل القبلة ويدعو ربه تبارك وتعالى متضرعا متخشعا بين يد يدي الله تبارك وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يحول رداءه إذا إننا نحول رداءنا ونستقبل القبلة ندعو الله تبارك وتعالى وقلبوا أرديتكم intaa kadib waxaa bulshadii roobdoonka isugu soo baxday la hadlay mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee baay isagoona kelimad dheer goobta ka jeediyey nabigeena sala allahu calayhi wasalam inay sheegay xadiid imaamu axmed hasaani min xadiidi thooban radia allahu canhu ina alcabda la yuxramu risqa bidanbi yusiibuhu waariy nabigeena sala allahu calayhi wasalam addoonka dembuusa kali sababtee meelanka gadiisii ersaagda arsaagdi walanka wiiguma yahay roobka kamida ilaahayna siiy ilaahay mayle wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduuna ilaahay ley subxaana wa tacaala samadadhatiya ilaahay may haaday lee risqigii risqiga may hay roobu ilaahay samada roob ilaahayna arsaagi roobka sayti haddii una waayna dembuun ilaahay ka galni waay ilaahay an tawba sheegneen ilaahay an tadarrucneen dembigaana qiraneen roobdoonkan ay sameeyeen bulshada ku nool degmada buulafullaay ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe kuleel fara badan laga dareemayay degmada buulafullaay iyo deegaanada ku dhow kaasuu saameeyey dadka iyo duunyada intaba mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowra diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada aasa warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo eegayaa marwaan moxamed waa laba dowro oo qayb ka ah dowraha taxnaha oo ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo horwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada ee bulshada muslimiinta ah ay ku dhaqan wilaayada u qabanayaan islamarkaana ku barayaan arrimo fara badan oo muhiim u ah bulshada deegaanada habaasweyn iyo calwacaro ayuu maktabka dacwada dowruhu u qabtay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waxaana dowraadkan loo qabtay labadaas deegaan ka faa'iidaystay in ka badan laba boqol iyo sagaashan ruux oo rag iyo dumarba leh muddo toban maalin ah ayay dowlaadkaani ka socdeen deegaanadaasi waxayna dadku ahaayeen kuwo baahi u qabay duruusta diiniga ah iyo muxaadaraadka kala duwan ee muddadaasi lagu qaadanayay halkaasi waa kuwaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada habaasweyn iyo ceelwacarar oo ka warbixiyey dowlaadka loo qabtay siday ugu baahnaayeen iyo duruusta ay ku qaateen deegaanka habaasweyn waxaan ku qaadanay toban maalmood dowro noo socotay waxaana ku qaadanay maraatibuddiin arkaanu islaam arkaanu iimaan ixsaan macnaa laa ilaaha ila allaah arkaanu laa ilaaha ila allaah shuruudu laa ilaaha ila allaah nawaaqilu islaam oo tobana salaada bilaaw ilaa dhammaad ficil iyo qowl aan ku qaadanay walaayadan waxaan ka codsaynaa dowladdaas in naloo soo celsho oo mar iyo laba iyo saddex nagula noqnoqo dad badanaa ka faa'iidi lahay waxay ahaato sharaaf dadku dhan wuxuu noqon lahay dad mustaqiina oo diinta xambaarsan waxaa waaye deegaanka habaasweyn oo hoos taga degmada caalbuur waxaa noogu socotay dowras noo socotay toban maalmood waxaa waaye waxaan ka codsanaynaa walaayada waxaan ka codsanaynaa dowladda inay noo soo celceliyaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad intaba maalmahan waxaa dee- waxaanoo deegaanka ceelwacanri waxaa nooga socotay dowro toban maalmooda waxaa ka mid ahay casharka noo socday maraatibudiin maraatibudiin saddex waaye al islaamu waliimaanu walixsaanu al islaamu een, shan waaye Een, waliimaanu lix waaye Een, al ixsaanu hal waaye Sharu- waxaa la soo soo baro kalan sharuudu laa ilaaha ila allah walaayadan waxaan ka codsaynaa dowladda inay nagu soo celido toban maalmood oo kale haddayse in kale noo awoodin annagoo waxyaabo badan ka fahanay inay nagu soo celido dowladda oo bishii mar noo timaado sanadkii laba jeer noo timaado saasaan walaayada ka codsaynaa haddaan casharada isku dayo ee, ma macnaha laa ilaaha ila allahu macnaheedu laa macbuuda mid xaq lagu caabudaa ma jiro ee, bixaqin xaq lagu caabudo ila allahu alama kama arkaanu laa ilaaha ila allahu ee, ee, laba waaye ithnaani laba waaye annafyu iyo walithbaatu Ee, kam shuruudu laa ilaaha ila allahu Ee, shuruudeedu waa toddobo alcilmu ee, alyaqiinu alikhlaasu alsidqu almaxaba alinqiyaadu alqabuulu dowlaadkan ka dhacay deegaanadani ayaa qayb ka noqonaya dowlaad loogu magacdaray islaaxul mujtamaca kuwaasoo si taxanaha uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waad mahadsan tahay marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu